haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaariyey wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno khatarta xanuunka koronafirus inta ay la eg tahay welwelka laga qabo in cudurkani uu bulshada ku dhex faafo iyo sida ugu habboon ee looga gaashaaman karo waxyeeladiisa waxaana maanta barnaamijka marti ku ah dhakhaatiirta kale ah agaasimaha cisbitalka guuleed ee magaalada muqdisho doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka waxna ka dhigay jaamacadda banaadir madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur oo ka howlgala xarunta caafimaadka rejo ee magaalada muqdisho iyo doctore saluul maxamuud maxamed oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo doctor axmed yuusuf guuleed sidee u aragtaa xanuunka covid sagaal iyo toban iyo qaabka ugu faafayo waddamada caalamka gaar ahaan soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim xasan waad mahadsan tahay barnaamijkan aan ugu casuntay in aan dood ka sameyno annagoo takhaatiirtii dalka ah coronavirus waxa weeyaan waa musiibo ka mida musiibooyinka bini aadanka ku dhaco oo xag ilaahay ka yimid wuxuuna sababay wuxuuna geystay aafo aada u weyn oo xag nafeed iyo xag dhaqaale iyo xag dhaqan bulsho intaba ah sidaan la soconno dhimashada hadda adduunkaoo idil markii la yidhaahdo waxay ku dhowdahay maantada waxay ahayd maanta duhurka waxay ahayd waxay kor u dhaaftay boqol iyo labaatan iyo lix kun ayay kor u dhaaftay dadka cudurka qaadayna waxay ku dhadhowaayeen laba milyan ay ku dhadhowaayeen marka waa garan kartaa muddo gaaban saddex bilood afar bilood gudahood cudur muxuu aha saas u fiday oo saas u aafeeyey adduunka gaar ahaan wadamada hore u maray yurub iyo maraykanka markaan usoo noqono dalkeenna dalkeenna xaqiiqa waa cudurka waa jiraa waana la xaqiijiyey wasaaradda caafimaadkana waxaaweyn waxay xaqiijisay in loo dhintay dad badanna kooxana loo karantiilay marka laakiin ilaa hadda ma uusan gaarsiisna sida maaragtay wadamada hore u maray sida ugu fiday weli waxa weeyaan ma uusan gaarin heerkii biigkii muxuu ahaa laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu naga najeeyo maadaama muxuu ahaa dhib badan iyo aafo badan uu u geysanahayo bulshada haye doctor yaasiin horta covid nineteen waa cudur jira waayo coronavirusa keena coronaviruska waa cudur soo jiri jira waayo soo jireen ahay waagi hore dadka hergeb uu ku keeni jiray virusyada hergabka keenoo kamid ahay sida influensada iyo aadan virus r s b ga iyo waxaasoo kaleo ka mid ahay balse hadda midkan waxaad moodaa mid dabeecad kala yeeshay inuu yahay xataa wadamadii iskusi u dili maayo markii dhimashada china ay three point one iyo ahayd america waa four point four hadda talyaanigana boqolkiiba sagaal iyo ku dhowaa iyo spain iyo ingiriiska iyo marka viruska lama baran karaa adar haddii uusan sanad soconin wax la baran karaa ma aha in la degdego looma baahno cudurkii soomaaliya wuu nala joogaa weliba si ba-ana noola joogaa tirooyinka ilaa iyo baaritaanka markii la bilaabay waxaad moodaa inuu iska labalaba jibaarmayo marka waxaa loo baahan yahay feejignaan dhab ahaa loo baahan yahay cudurkan wuu nala joogaa wuu nala darsay communitiga wuu ku balaartay dhakhaatiirtii hadda si zaa-iday u arkayaan runtii calaamadaha fiiraha ay ka arkayaan sida aan maqmaqlayo dad yar ma aha tabar ma jirto daaweyna ma jirto waxaa la rabaa sida keliyahoo la yeeli karo in bahalkan la iska dhooro sida la iskaga dhoorayo oo cadaan ah waa ha taabanin hoos ha isgelina ha isislaamina qofkii qanaya isku arkaa gurigiisa ha iska joogo laakiin wax kale oo haatan oo tabara oo laga qaban karaa ma laha taa awgeed waxaa la rabaa dadkiina aniga ma qabo dadkiina lama xiri karo dowladda wey dadaashayo bandow iyo waa la soo rogi hadda laba saac ilaa wixii ka xageeya laakiin maalino idilaan soomaaliya la xiraya dadka gaajo loo malayn karo cudurka wuu nala joogaa waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inuu naga qabto inaan ala barino afkana aan xirino kulligeesaan oo dhanna doctore saluul dhinacaaga si kooban haddii aada uga waranto xanuunka coronavirus iyo sida uu dunida halista ugu hayo bismillaah asalaamu calaykum raxmatullah marka hore waxaan kaaga mahad celinayaa maadaama v o a noo furtay kulankan aadaan idinkaga mahad celinaya marka labaad covid nineteen saan ognahay adduunka wuxuu ku bilowday december ilaa iyo haddana mar walba wadan ayuu soo gaarayay ilaa uu noqday heer uu adduunka o dhan hadda wada gaaray qaarad ka maqan aysan jirin qaaradihii adduunka o dhan oo wada gaaray iyo wadamadiiba waana cudur aada halistiisa u leh si xooga u faafaya gaar ahaan dhimashadiisa ay badan tahay marka oo sistamyadii caafimaadka oo jiray adduunka kulli ka wada qaylisiiye ama mid dhisan ha ahaado ama mid awalba iska liita ha ahaado doctor guuleed cabsi intee la-eg ayaa laga qabaa in cudurkani uu si weyn ugu baaho soomaaliya adigoo ka cabir qaadanaya kiisaska ilaa iminka la helay iyo kuwa qarsoon oo ay dhici karto inay dib kasoo ifbaxaan waxa weeyaan cabsi weynaa jirto in in cudurka uu ku baaho mujtamaca soomaalida gudahooda maxaa yeele waxaa fududaynahayo qaab dhismeedkeenna iyo muxuu ahaa sida sida bulshada soomaalida ay tahay marka waxyaalaha fududaynahayo inuu cudurka si ba-an u baaho haddii uu bulshada aada usii dhexgalo waxaa ka mid ah dhaqankeenna oo ah isku tag in la isu tago oo dadka wada joogaan oo qofka xanuunsan lasoo booqdo oo la gargaaro isbitaalka dhowr qof ay wada wadaan marka waxaas dhaqankaas aan leenahay kuna salaysan runtii waxa loo yaqaano insuransiga dadka muxuu ahaa dadkaas qalaada u yaqaanaan inay insurance leeyihiin hadduu jirada kubargarayna hadduu dhaqaalihiisa muxuu hoos u dhaco hadduu shaqo la-aan dhaco ma jirto halka kan halkan marka waxaa insurance waxa weyaan waa dadkaadi marka taas waxay keenaysaa isdhexgalkii laga digahayay xanuunka uu ku fidahay haddii laisu dhawaado laisdhexgalo la wada joogo in taas aysan suurto gelin in badan aysan dadkana u dhadhoganuglaan maadaama xanuunka uu cusub yahay ma laha muxuu ahaa baaritaanadii sidii loo rabay ama qof kasta inuu heli karo baaritaankii taasna waxay sabaysaa marka gaabis inuu yimaado in qofkii markuu tago meeshii lagu baarahaya haddii uu ka jirto muxuu ahaa ciriiri uu ka jiro dad badan iskugu tagaan ama muxuu helitaankii baaritaankii laabkii aan la heli dhaqsi loo helin inuu qofkii ka caajiso inuu yidhaahdo gurigayaan iska geysanhayaa muxuu ahaa midda afaraad oo sababi karto inuu xoog u fido waxa weeyaan dadkeena soomaalida ma jeclo wax la yidhaahdo karantiin in meel lagu hayo oo meel uu fadhiyo shan iyo toban beri waxa weeyaan aad aaday dhib ugu tahay marka isagoo ka cararahayo dad badan waxaan aragnay aan ka shakinay markaan u dirno nidhaahno tag muxuu ahaa goobta muxuu ahaa laisku baaro dhahayo ma tegayna gurigeenaan geysanaynaa maxaa yeele inteena la socoto o dhan waana la karantiila haddii qofkii laga helo cabsida la qabo inuu aada u fido waxa weeyaan taas waay waana waxa aan ka cabsanayn haddaan nahay takhaatiir doctor yaasiin welwelka ku aadan in cudurkani uu soomaaliya ku baaho intay la eg tahay horta cudurka wuu jiraa mujtamacan uu dhex yaalaa doctor guuleed inta uu tiriyo sababana waxaa weeye wax xoojinaya waay inuu cudurkani uu sii faafo taasoo ay tahay waa run karantiilka soomaalida ma jecla karantiilka experiency u leeyihiin waagii daacuunka dhacay waxay arkayeen qof karantiilka la geeyo dhimanay laakiin kan isla midkii ma aha daacuunka haddaan la daawin afar saacadood shan saacadood gudaheeda qofka inuu ku dhinto waa laga yaabaa kan wax ka qabashigu leeyahay waxaa weeye dadka in la baro hadday karantiilka cararayaan isbitaalka cararayaan inay ilmahooda ay u baqaan ilmahooda inay cudurka ku ridin dariska aysan cudurka ku ridin cudurkaana aniga shaki igama jira inuu faafayo sababaha lasoo tiriyey awgeed inuu faafayo dabeecadda iyadaa u samaysan talyaaniga wax badan kama dhaqan duwanin ma jeclin guryaha inaan ku jirno iska daa in meelna laku xareeya dadkii waxaad arkaysaa dad badanoo afka u xoreeya arki maysid laakiin laba afka u xoreeyayo haddana hab isa siinayaad arkaysa oo isa salaamayo conceptigii guud ee cudurkaas sidii oo ku fidayay waxaa moodaa weli in ay dadka ay ka dambeeyaan despite intaasi xasankaafo waad ogtahay idaacadaha laga hadlayo waaysi badan oo socdo raadiyihii laga hadlayo telefishina laga hadlayo almost dhaktaraan ka hadlin ma laha haddana waxay wax weyn oo isbedel ah runtii mujtamaca dhexdeeda looma jeedo marka aad eegto qaabka cudurkani uu ku socdo iyo kiisaska maalin kasta la helayo maxaa kaaga baxay ma isleedahay bulshada si aada ayuu ugu dhex baahayaa aan siiyo ditoresa lul marka aan u fiirino soomaaliya markii horeeto cudurka anaga banaanka horta nooga imaada cudurkan waa cudur oo imported ah markii ay dadka yimaadeenna anaga si fiican uma aanan diyaar ahayn taas marka waxay keentay inuu maalinba maalinta ka dambeyso kiisaska ay kordhayaan kiisaska qaarkood aanba la ogeyn maadaama anaga sistamkeena caafimaadka oo ahayn sistem caafimaad oo aada u dhisan oo dadkii o dhan caafimaadkooda lala socdo dadkii o dhan in la wada yaqaano adreesi iyo ay leeyihiin family medicine ma nihin saa darteed waxay keenaysaa dad badan oo guryahooda haddaba jooga inay cudurka qabi karaan waxaanan aada hore loogu sii sameynin contact racka ama in qofkii qabay la dabagalo si dadki u yaraadaan taas waxay keeni lahayd haddii aan marka horeeto aada u diyaargarowno oo arintaas aan aada u fuli lahayn inaan cudurka xakameyn lahayn laakiin hadda waxaa u maleysaa inuu xataa hadda jiro dad aan banaankana aadin magaalada xamar aan ka bixin oo positifena noqde kaas marka markau yimaado waxaa dhici karta inuu cudurka bulshada dhexdeeda inuu si tartiiba ugu faafayo cudurkaan sida la ogyahay waa cudur faafa hal qof oo qabo wuxuu ku daaran karaa ilaa iyo saddex qof marka haddaa halkays aragtid saddexaa heli kartaa saddex markaa aragtid sagaalay noqonayaan sagaal markaa heshid sagaal kalaa ku darsami karta qof kasta saddexa u gudbinaa marka sidaasay u socnaan labaatan iyo toddoba ay noqonayaan hadda waxaa ujeedeen si hal laba saddex aan u ahayn hal maraan soddon iyo laba keys la helay marka taas waxay kuu sheegaysaa inuu cudurka faafayo gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo cudurkan wuxuu halis ku noqonaa dadka isla wada degan iyo corodinaska ama marka bulshada ay hal meel wada joogto cudurka wax sida ku faafa waay waa tahay qaar ka mida dadka ay ka soo muuqdeen calaamadaha covid sagaal iyo toban waxay ku dhiiradeen inay iskarantiilaan oo ay bulshada la wadaagaan xanuunka halka ay jiraan kuwo badan oo isqarinaya oo aan ku dhiiran inay soo bandhigaan arintaas marka soo bandhigi la-aanta dadka isqarinaya maxay dhibaataa u keeni kartaa bulshada waa tan ugu daran qofka intay ka soo muuqdaan calaamadihii baaritaanna aanan tegin naftiisana aan karantiin maxaa yeelay lama yaqaano waxa uu sido qofkaas inkastoo xanuuno badan oo ku dhaco saableydaha ama neef mareenka isku egyihiin calaamadaha oo aan la kala saari karin oo sida lagu kala saari karo keliya ee tahay qaabkoo usoo muuqanayo xanuunka iyo baaritaanka muxuuaha coronaviruska muxuu ahaa baaritaankiis la xaqiijinhayo haddana waxaa loo baahan yahay haddii qofka shakiyo inuu dhakhtarka u tago dhakhtarka waanadiisana uu qaato haddii kale inuusan gurigiisaba uusan ka soo bixin inta muxuu ahaa hadduusan baarida uusan tegin runtii dhibaato weynaa lagala kulmahaya marka waxaa loo baahan yahay inuusan qofka isqarin dadka isqarinhayo bulshada waxay ku yihiin dhibaato weynay ku yihiin doctor yaasiin dadka qaba calaamadaha xanuunkan ee isqarinaya dhibaato caynkee ah ayay soo kordhin karaan horta waa dembi xag alla laga galay iyo xag bani-aadamka laga galayba adoo cudur isku og inaad bulshada aad dhex timaado midda labaad dadkii miyaysan arkeynin dadka oo ku dhacay oo ka kacay oo haatan wax dhibaataa maanta aan haynin dadkeena u fahmaan waaye coronavirus waa hirgabkaba waa sheegtaan influensada markay ku dhacda hirgab ahayo dhaafi dhahaana ma sidoo kale dhahaan oo gurigooda ay joogaan adeer waxaa weeye dadka in ay rabbina ka baqaan diintoodana ay sharfaan oo cisaan ummadooda ay u naxariistaan dadkaasi in waxaa weeye aysan soo bixin dadkaasi waxaa waaye inay ummadda dhahaan wareele waa soo ma soo bixi karee lacagna ma hayso maalin goosadkii ma aadi kariye hala i taageero inay dhahaan waay maahane in ay bulshada dhexdooda ay soo dhex galaan ma aha waxaas waxaa weeye waa dembi waaye ciqaab diin ana waa ka imaan kartaa mid xukun dowli ana waa ka imaan karaa marka dadkaasi waa in degniin adag la siiyo qof qufacayo oo dadka dhex joogo inta la arko laga helo cudurkii laga helo runtii waxay tahay in la ciqaabo oo kaas istaahila doctore saluul dadka cudurka qaba ee isqarinaya sidee loogu qancin karaa inay goobaha la isku baara tagaan horta cudurkan qofka waxay ku xirantahay mar walba aqoontiisa iyo inta ay gaarsiisan tahay iyo dadka wacyigelinta la siiye wacyigelinta ugu weyn waxay ahayd qofka hadduu calaamadahaas isku arko inuu goobaha caafimaad ka tago haddii cudurkii waa qabtaa la yidhaha ama baaritaan oo helay iyo haddiiba shaki ay jirtaba inuu iskarantiilo waa muhiim oo asaga oo keligiis afar iyo toban maalmood oo dadka cudurka uu gudbi lahay ou yareeya marka taas waxuu yareynaa khatarta cudurka iyo gudbiska qofka laakiin aanan ogeyn ama aananba rabin inuu inuu asagoo cudurka qaba inuu socdo rabo waa qof cudurka faafinayo dadka ugu badan uu ku faafinayana waxaan dhihi karnaa waaba dadka oo maxaayt ugu dhow asaga ilaa qofka cudurka qabo dadka ugu dhow ah cudurka ku dhacaa marka maadaama cudurkan uu yahay cudur la iska qaadayo haddii uu qariyo dadka uu ku ridayo waa dadkoo dadka ugu jeclahay laakiin aqoon darra u yeelaysa aan isleeyahay marka dadku inay fahmaan haddii ay cudurka isku arkaan inay keligood qol la geeyo in la maxaayt wixii uu u baahnayna loo sameeyo dadkii kalena uu iska ilaaliyo waa arrin aada u fiican cudurkana nagu yaraynayso doctor guleed cudurka coronavirus halis intee la-eg ayay ugu jiraan dadka barakacayaasha maadaama aad og tahay sida ay u nool yihiin iyo hanaanka aqaladoodu ay kaabiga isugu hayaan halis intee la-eg ay dadkaasi ugu jiraan cudurka dadka barakacayaasha halis weyn ugu jiraan cudurkan inuu ku dhex fido maxaa yeelay cudurkan waxa uu ku fido waxa weeyaan isku dhawaashaha waxyaalaha sida kuyaalo ku fido isku dhawaashaha dadka barakacayaashana dabcan inta badan waxay ku nool yihiin waa meelo ciriiri ah waxay iskula nool yihiin waxaa laga yaabaa hal qol ama meel yaroo dhul yar in oo coshada in labaatan qof shan iyo toban qof inay ku nooshahay meel wada seexan hayaan meel ku wada cunteyn hayaan haddii qof ka mida uu kufaacahayo ama hindhisahayo intii la muxuu aha xanuunkiina uu sido inuu khatar ku yahay inuu ku fidiyo intii muxuu aha la nooleed marka waxa weeyaan si kasta oo cudurka ku fidi karo waa laga dhexhelahayaa barakacayaasha marka taas macnaheedu maxay tahay waxa weeyaan waa meelaha ugu khatarsan meelaha dadka ku ururaan meelaha cudurkan ku fido waxaana ka mid a meelaha barakacayaasha ka mid a sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaa taxadar badan laga sameeyo wax kastoo laga qaban karo arrimaha barakacayaasha sidii looga fududeyn lahaa in cudurkan ku dhex fido haddoo ku dhex fidana barakaca meel kuu fadhiya ma ahan barakacii waxa waa soo baxa magaaladuu soo gelahaya oo shaquu soo raadsan adeeguu soo raadsan hayaa ummaddii kaluu dhexgelahayaa marka barkacaha dhibka muxua wada noolaashaha ciriiriga ay ku nool yihiin wuxuu gaarahayaa dhibkii ka yimaado bulshada dhan ayuu gaarahayaa si sahlina ku gaarahayaa waa mahadsantaha doctor yaasiin isla su-aashan barakacayaasha waa u nugul yihiin cudurka sidee ugu dhex faafi karaa maadaama ay kaabiga isku hayaan barakacayaasha horta cudur walbay u nugul yihiin maxaa yeelay waa dad isdhex jiifo isdhex joogo waxyaabaha u baahan in laga tastana waaye waxna waa laga qaban karaa haddaba meelay ku jiraan dad unbaa raashin u geeya dad unbaa wax u geeya laakiin dadka iyaga ah in ay helaan waayo amkaaniyaad ay uga maarmaan shaqada ay banaanka usoo doomanayaan dadka meeshooda lagu hayo waayo hal qofoo dhex galaa ku filan inta waxaa suurooda hal qof inay dadka distance iyo wax kala leeyihiin akhyaal akhyaal hal qofoo barakayaasha dhex galaa waxaa waaye waa akrinana dee jadeecadan akrinayo busbuskaan akrinayo skebiskaan akrinayo waxaasi dadkaasi markay ku tiibida waxaasi dadkaasi markii ay ku dhacaan sidii maxaa la yiraahaa buul oo dab qabsadoo kale noqonaya marka waxaa loo baahan yahay hadda in laga fikiro wixii barakacayaasha lagayo in lah dad yarna ma ahan isleeya aniga waa tobaneeyo kunoo qofood wahay dadkaas waxay u baahan yihiin sidii loo celin karo raashinkooda iyo cuntadooda loo dhammaystiri karo haatan waayo markii emergencyganoo kala jira waayo markii laga faa'iideysan lahay oo dadkaasi deegaan dhaba sidii loo geyn lahay loogu heli lahay laakiin waa khatar meesheeda taagan in cudurkana aada ugu faafo ayagana ku baaba-aan ummadda inta kalena ay dhex keenaan halis intee leeg ayay doctore saluul dadka barakacayaasha ahi xanuunka covid nineteen ugu jiraan haddaan horta annaga soomaali nahay annagoo dhan halisaan ugu jirnaa maadaama ana dad masaakiin ah oo dhaqaalahooda aada u hooseeyo guryaha aan deganahay ay iska yihiin guryo oo aan sida la rabay u samaysnayn haddana kuwa barakacayaasha ayaga waxaan umaleynaa waa ugu sii daran yihiin maadaama ay dadka dhan hal meel ku wada nool yihiin waxaa laga yaabaa hal buush oo cooshad iska marweyn kor laga saarsaaray inay ku nool yihiin sideed qof toddoba qof qoyska soomaalida waxaa la dhahaa celcelis ilaa iyo shan ilaa iyo lix qof waay haddii lix ama toddoba qof uu yahay oo hal meeloo yariisan ay ku nool yihiin hal qof haddoo ku dhaco dadka dhan waa wada gaari karaa marka dadkeena halistaasay ugu jiraan gaar ahaan haddana cudurkan waxa ugu muhiimsan waa nadaafadda waxaan ognahay inay biyaha ku yaryihiin oo aysan biyo ku filan haysanin waxaan ognahay inay saabuun heli karin markasta ay gacnaha ku dhaqdaan marka taas ayadana waxay noqon doontaa caqabad kaleeto oo cudurka inuu faafo keenaysa dee oo ku dhaco inay dad badan ay cudurka qaba in la arko ama u dhintaan dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta uga hadlayno xanuunka covid sagaal iyo toban iyo welwelka laga qabo inuu ku baaho gudaha soomaaliya waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurada neef mareynka doctor yaasiin axmed nuur oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya iyo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira doctor saluul maxamuud maxamed aan usoo laabto barnaamijka doctor guuleed haddii aan ku weydiiyo inta aan ka warqabno ilaa iminka wacyigelinta ay bixinayaan bahda caafimaadku waxay ku kooban tahay gacmaha ha la dhaqdo iyo guryaha ha la joogo soomaalida badankeeduna arintaasi way ka madax adeegeen ma jiraan talooyin kale oo caafimaad oo aada bulshada la wadaagaysaan
waa sida cudurka ku fido waayo macnaha gacmaha taabashada iyo in qofkii xanuun isku arko oo guriga uu joogo qofkaan xanuun isku arkin uu guriga joogo si uusan oola kulmin qof xanuun qabo guri joogitaanka maaha qofka calaamado isku arko keliya maahan waxa weyaan qofkaan calaamado isku arkin xataa hadday suurtagal u tahay inuu guriga joogo maxaa yeeley si uusan oola kulmin qof xanuunkii qabo marka waxa kaloo la samayn kara ma jirto waxa kaloo la samayn kara waxaa waa daaweyn daaweintana waxaa ka horeeya ka hortag ka hortagiina waxa waa in laisu sheego sidii cudurka uu ku fidahaya tallaalaa jiro jiri karo tallaalna weli lama hayo macnaha in qofka laga sii tallaalo midda xigi kartayna taas waay tallaalna ma jira hadda ilaa haya tallaal oo loo isticmaalo waa la rajaynayaa marka qaarkeed waxaa laleeyahay muxuu ahaa labayo toban bilood ilaa sideed toban bilood diyaar ku noqonaa mar waxaa leeyahay in ka gaabanaa laga yaabaa mar laakiin ilaa hadda expertska ku howlan inay soo saaraan tallaalka ilaa ha waxaad natiijaa marka taana waxa weeyaan midda muxuu ahaa kaalmeyn laheyd mar walba laga maarmayo wacgelinta laakiin waxa kaalmeyn lahaa oo dadka la dhihi lahaa waxa weya inay istallaalaan tallaalkiin lama hayo marka sidaas weyaan waa mahadsantahay doctor yaasiin isla su-aashaa dhakhaatiirtayaa tihiin wacyigelinta ilaa hadda ma dhaafsiisana gacmaha hala dhaqdo iyo guryaha hala joogo horta waxaa la isku waafaqsan yahay adduunka isku waafaqsan yahay waa taas waa soomaali saan uma samaysman iyo maaha soomaali hadday rabaan inay isdilaan ha iska socdaan ha isku yimaadaan balse aniga mid kalena waa isleeyahay habka noocaasa soomaaliya wax mid anfacaya ma yahay mise ma aha cudurkan dhowrsibu u fidaa haddii aad ka soo qaado aad fiiriso dhimashada ilmaha iyo dadka da-da yahay waa boqolkiiba hal boqolkiiba one bonty five oo kale waayo talaal waa degdegi doonaan shirkado badana degdegi doono talaal keeni doono aniga ma qabo talaalkaasi in la isticmaalo talaal kama yaqaanayo sanad iyo bar laba sano markii la dhaqsado oo weliba la helo beesha ziiro bukaanka oo ka bilowday la ogaado jiinka ugu fiican oo maxaaliqa conservativeka ah oo talaalka laga sameynaa waan kugu soo laaban doonaa doctor yaasiin aan siiyo doctor saluul cudur kasta si unba oo ku faafaa si loo joojiyana wax unbaa lagu joojiyaa cudurkan waxaan ognahay inuu ku faafo maxay ahaatay qofka dhacaanka ka imaanaya sankiisa afkiisa aa ugu badan kadibna qofka inuu qofka kale u dhowaado ee ku faafi karaa saasaa loo yidhi horta guriga hala joogo guriga hala joogo kaliyamaan hala kala fogaadaa muhiim ah tan labaad oo ah in gacnaha la dhaqdana gacnuhu waxay ka mid yihiin waxa cudurka aadka u faafinaya qofka cudurka gacantiisa ama ku hindhisay ama ku qufacay kadib qof kaloo salaamay waa u gudbaa marka taasaa horta gacmo dhaqashadana xooga loo saaray xataa dhakhaatiirta waxaan ognahay xataa dhakhaatiirtu inay cudurkan gudbiso dhakhtarka doose gacnaha dhaqan oo beeshankan oo fiiriyo bukaan bukaanka kale inuu u gudbi karo marka mar kasta gacno dhaqashada meel kasta oo la joogay ay muhiim u tahay cuduro badanaana lagu joojiyaa cudurkanana waa ka mid laakiin marka aan ka hadlayno soomaalida oo ah dad masaakiina dhaqaalahooda oo maxay ahayd hoose saa sheegtay oo ah dad qutulyoonkooda raadsado annaga hadda qutulyoonka yaala raadsan ma dhehayno qutulyoonkooda ha raadsadaano laakiin sida ugu fiican uguna macquulsan oo ay uga hortegi karaan ha sameeyaano haddii ay xira ay maaska xiro karaan markay shaqadooda qasanayaan haddii ay gacnaha dhaqo karaan mar kasta haddii ay maxay ahayd kala fogaan karaan intaasoo dhan waxay u tahay faa'iido cudurka marka cudurka isku arkaana inaysan dadka dhexgelin ay dadka ka ay ka maxay ka fogaadaan ayadana waa faa'iido kale dadka hadda banaanyada ku nool soomaaliya oo kale waxay iska qabtaa meelo badan oo bannaan ah waxaa laga yaabaa cudurkan dadka baadiyaha joogin oo si dhib badan ku haynin sababtoo a dad badan oo meel isla degan maaha nin walba meel gooniyoo degan yahay iyo hawadoodaas furan inay ku fakadaan waxaad tihiin howlwadeennadii indhaha u ahaa bulshada marka laga hadlayo arrimaha caafimaadka haddii aad eegtaan dadaalada iminka soconaya ee ku aadan la tacaalidda cudurka coronavirus ma yihiin kuwii loo baahnaa mise gaabis ayaa idiin muuqda aan ku horeeyo doctor guuleed dadaallo waa socdaan meelo badan ay ka socdaan wasaaraddaa wado ururka takhaatiirta soomaaliya wado shakhsiyaad isxilqaamaa wado waa waa bilow fiican waaye me meeshii la rabay ma gaarin laakiin waa lagu socdaa wax walbana biloway leeyihiin wax walboo cusubna waxa weeyaan waxay leeyihiin challengesku leeyahay ama waxyaalaha kaa hor imaanhayo oo aadan ku talagelin oo badanaa jiro waa iska jiraan challenges waa iska imaanhayaa waxyaalahi aan ka sheekeynaynay oo dhaqankii iyo dhaqaalo xumadii iyo iyo iyo muxuu ahaa dadkiio muxuu ahaa aan xoolo haysanin iyo waxaasoo dhan waxa weeyaan waa challenge kaa hor imaanhayo diyaargarow aan hore loogu diyaargaroobin in muxuu ahaa tan oo kale adduunka oo soo marayso iyada ruuxeeda waa waxyaalaha maaragtay ku hakinhayo marka dadaal waa jiraa bilow fiicanna waa jiraa laakiin meeshii la rabay lama dhihi karo waa la gaar lakiin waa lagu socdaa insha allahu tacaala doctor yaasiin dadaallo badanaa socdaa wasaaradda caafimaadka ururada dhakhaatiirta dad kaleeto fara badan ma yihiin dadaaladii loo baahnaa mise waa dadaalo gaabis uu ku jiro o dhotinaayo horta nin walba tabartiisa meel dhigta waa ognahana cudurkaasoo ku bilowday china waxaa ku dhigaan ognahana america waxaa ku dhigayo dadkii oxygen siinla aan u jeednaa wasaaradda caafimaadka runtii iyo ururka dhakhaatiirta way dadaaleen traininka woo socdaa ilaa lixdan dhakhtar u socdaa ha u maleyna inkastoo tartiib tartiib gruub gruub loogu sameynayo wasaaradda caafimaadka way ordayo testiga way keentay isbitaal dadki way geysay laakiin waxaysan haynin kuma siin karto haddii cunto haynin cunto keen ma ma dhihi kartid wasaaradna ooma taalo arrintaani waxaa waaye arrin mujtamaca idil oo soomaaliyeed waxaa weeye inay mujtamaca ay bartaan waaye tabarta dalkeeda uu leeyahay dowladeeda ay leedahay wasaaradda caafimaadka ay leedahay dhakhaatiirtii way joogaan oo halkaasi u taagan yihiin wixii waana ah way siinayaan wixii daawaho ay siin karaana way siinayaan waxay la qaban karaana way la qabanayaan laakiin in ay dadkii wax dhegaystaan waaye in ay baashii dab inta sii geliyaan meel walba ku qufcaan oo ay tagaan ma ah marka runtii wasaaradda inta ay samaysay in ka badan ay samayn kartay waqtiga xaadirkaa ma laha haddeeraysan ventilatorskii weli aysan haysanin meel lagaa siinayana ma laha lacagta ayagoo haystay soo gadan layihiin maxaa yeele dad walba waxaa u diran dadkiisa u diran marka hagar ma jirto tabar la jirto maahana hagar ma jirto balse waxaa keliya ku tashan karna mujtamaca isku yimid oo cudurka sida la iskaga dhowro iyo waanada qaata waa doctore saluul adigoo soo koobaya dadaalada socda ee la doonayo in lagu xakameeyo cudurka covid sagaal iyo toban ma yihiin kuwo sidii loo baahnaa u socda horta soomaaliya marka laga hadlayo dhanka caafimaadka caafimaadkeena dhanaa gaabis ku jiro dadaalkeena aada u hooseeya waxyaabaha aan wax ka qabanno oo ugu badan waxaa la yidhahdaa waa oo barnaamijyada caafimaadka oo wasaaradeenna xooga badan ay ku samaysa waa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waxaan ognahay inaan adduunka ugu dhimasho badan nahay ugu hooseyno marka covid nteen oo dadkii haystay horta ka cadaadiyey annaga wax badan ma ka qaban karno midda labaadna waxaa waaye dadaalkeenana aada u hooseeya dadaalkeena ha noqdo inaan isku xiran nahay shaqada aan qabanaynan ee hal meel u socota waa nugu yar tahay soomaalida waxaa lagu yaqaanaa markay wax dhacaan inuu qof walba dhinaciisa u ordo ayada nafsirkeeda taas oo aan coordination la-aan ama isku xir la-aan dhibaatada ugu badan oo hadda haysato waayo maxay eeto dadaalada socdo tan labaad oo aan aada u dhigi karo waxaa ah qalabka iyo isbitaaladii qalabaysnay soomaaliya ma haysato cudurkan waxaa la ogyahay qofka dhimanayo wax uu u dhimanayo ugu badan waa inuu oxygen helo waa inuu wax la yidhaahdo intubation iyo u helo maxay aheeto ventilator marka intaba soomaaliya inta taalo labaatan xaba ma dhamo waan magaalo madaxda bas ayaga nafsirkoodana hadda shaqadii loogu talagalay ba qabanooyaan oo meelaha ay yaaliin cudurkaba laguma daaweeyey marka taas naftirkeeda waxay ku tusee sida ay gaabis nooga tahay gaabiska kaloon qabna waxaa waaye baaritaanka ilaa iyo hadda dadka aan baarnay kun qof xataa ma dhamo marka taas naftirkeeda waa arrin kaloo gaabis ah boqol laba boqol maa haddii la xisaabo wax la baaray waa dad aada u yar waay oo kooban oo magaalo madaxda iyo meel goboladii lagama warqabo meelo badan lagama warqabo aadan gaabis u nahay ilaahay waan ka- waxaan ka baryaynaa inuu isagu naga soo gaaro doctor guuleed waxaa jira hadalhayn ku aadan in cudurkani aanu ku nagaan karin wadamada cimiladoodu kulushahay sida soomaaliya oo kale arintaas maxaa ka jira Een, horta meelo badan waa looga hadlay Een, eh, dad badan waa soo qaadan xataa culimo expert ku ah eh, xanuunka kan waa soo qaadeen laakiin ilaa hadda wax caddeen lama hayo laba si aan u kala dhigo waxa weyn ma qofka jirkiisa ku noolaashihiisa mise viruska bannaanka hadduu yaallo qofka nolo hadduu ku dhex jiro ma laha kuleel cilimad kuleel iyo ci- cimilad qabow iyo ma laha waxa weeyaan waa waa waa ku dhex koraya waa ku dhex badanhaya laakiin haddii laga wado macnaha ee tahay bannaanka markii la joogo haddii viruska uu bannaanka ku dhaco qorax ayaa jirto qoraxda waa dilaysaa taas waxa weeyaan waa waa waa mid la oran karo waa waa sax viruska bannaanku ma noolaan karo laba saddex daqiiqo ka badan hadduu dhul ku dhaco haddii gudaha uu ku dhacana wuxuu ku noolaan karaa siddeed ilaa toban daqiiq ayuu ku noolaan karaa marka eh, ujeedada dadka markay leeyihiin waa kuleel eh, ma ku noolaan karo dani ma garanayo midday ka wadaan laakiin viruska bannaanka qoraxda hadduu ku dhaco waxa weeyaan laba saddex daqiiq waa ku dilma laakiin qofka gudihiisa markuu ku jiro waxa weeyaan waa ku tarmahaya waa isku mid meel kasta aad joogto doctor yaasiin meelaha kulaylaha ah xanuunkani ma ku nagaan karaa haddii aada sharaxdo temperatureka qofka waa soddon iyo toddoba viruskuna asagoo ku dhex jiro oo ku nool yahay viruskuna asagoo ku dhex jiro oo ku nool yahay waa viruska waa virus arnaya waa sax waa waa termo sensi termolabel waaye qoraxda waxaa waaye waa waa waa waa u fududahay inay disho laakiin markii ay viruska dhaqankii caadiga ahaayo lagu yaqaan oo leeyahay iyo markii inta isbedelo oo bandemic noqdo sida influenzada oo kale influenzada yurub iyo america say u laysay weligeed anaga noomalayn hal marayna laysay waa markii bandemic oo noqday oo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo tobankii maxaa yeele dabeecadii oo ka baxay hadda kan xaalkii oo kale ku jira dabeecadii oo ka baxsan yahay wax la isku halaya ma aha qoraxda ay qeynaysa iyo kan iyo yeelaysa halkan waxaa waaye meeshuu daaqsimaad ka helaaba waa iska daaqsana dadka hadduu yurub iyo soo wada daaqsado iyo ameerika soo daaqsado xagguu aadaya africa kusoo durdurina meel kaluu sii meel kaluu sii aadaya marka waxaa weeye sheeko la iska dhaadhiciyo waayo waa run qoraxda waxbay taraysaa laakiin ma joojinayso viruska doctore saluul sida dadka badankiisu ay isku qanciyaan maxaa ka jira hadalhaynta ah in khatarta cudurkani ay ku yar tahay meelaha kulaylaha ah cudurkan horta waa cudur cusub qof wax badan ka yaqaana iska yar qolo walba waxbay iska sheegtaa laakiin waa cudur la wada baranayo cudurka waxaa laga yaabaa markuu china jooga iyo markuu yurub yimid hadda waxyaabo badan oo iska bedelay markuu africa imaadan oo isbedelo markuu aasiya tago wax- mar walba cudurka meeshuu joogay environmentgaas ama hawadaas ama bii'adaas oo la qabsadaa ilaa hadda anaga waxaan ka naqaano male hebelaa dilaa laakiin waxaan ognahay inuu soomaaliya cudurka laga helay inay dadna u dhinteen marka cudur oo la inkiri karo ma ahanaan qabaa soomaaliyana waa imaan karaa dadna wuu ku dhacay hadeer qaar badan oo bos- oo waxaa jirta positive oo dhakhaatiirta ka mid yihiin marka arrimahaas oo dhanaa jiraan marka ma dhihi karno cudurka ma jiro laakiin mar walba waa inaan taxadarkeeda aan muujino cudurka waa run oo hargab hargabyada ka mid ah coronavirus awal waa jiri jira laakiin hadda hal mar uu is wada bedelay calaamadihiisi iyo maxay ahaato wixii uu dadka dhibaatada oo dadka u geynayo hadda aaday isku bedeshay hadda waxaa jirta soomaaliya markuu yimid calaamada cusub awal aan la oqoon xataa in lagu arkay dadka soomaalida marka arrintaas cimilada wax sugan maaha Cala- culimada wax sugan oo hadda la dhihi karo anaga nooma imaanayo oo la isku hadlayn kara ma aha waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka maxay tahay taladiina ugu dambaysay ee aada bulshada u jeedinaysaan taasoo ku wajahan sida looga hortegi karo faafista cudurka covid nneteen aan ku horeeyo doctor guuleed Eh, wa- waa iska caddahay waxaa ye- waxa weeyaan waa hal eh, muxuu ahaa hal hal talo ee waxa dhan kusoo aruurhayaan ha la qaato talada takhtarka ha la dhagaysto wacyigelinta ku saabsan cudurkan eh, covid 19 sida muxuu ahaa eh, dhegahana waa laga maqlay oo wax badan waa la faafiyey indhahana waa laga arkay oo videool bakliis badan waa laga sameeyey sida loo dhaqmo cudurka kan waxaan kaga hortegi karnaa oo aan ooga adkaan karnaa waxa ugu weyn waxa weeyaan ka hortag inaan sameyno intaa l- muxuu ahaa laysu sheega faraha la dhaqdo ha la kala fogaado yaan la isku quficin eh, muxuu ahaa iyo iyo inta lamid ahoo oo oo oo wacyigelinta la iskugu sheego ha la qaato haddii saa la yeelo waxa weeyaan waa ka adkaanaynaa cudurka kan fiditaankiisana waa xadidmahayaa waana laga guulaysanaa insha allah haye doctor yaasiin cudurka waa laga adkaan karaa koloorihii waa ka adkaana runti laakiin waxaa la rabaa kow see la iskaga dhowriyaa sida la iskaga dhowriyaa waa simbal way sahlan tahay waa faradhaq haddaad kufacdo haddaad qadhan tahay gurigaada joog ilaa waxa ay ka caddaadaan laakiin talooyinka in si fiican loo dhageysto waaye wax la dabaqi kara waaye wax la sameyn kara waaye familiyada ha isku noqdaan ayaga ha ka sheekaystaan bal cidaha ha isweydiiyaan waxaan mina soo gaari karaa mise maya iyo soo nagu soo gaari karaa iyo iyo maxaan sameynaa dadka familkiisa wada bixinyaa suuqiga wada aadin hal qof ha baxo markuu yimaado qof kale ha baxa maalinka kale laakiin waxaa waaye in talooyinka fiqdhaqa la badiyo salaada la badiyo waa weysaa ku jirta sunnada ha badiyaan toban toban kale ha ku darsadaan si nadaafada ee ugu sii hagaagto afkana hala duubto luul maxay tahay taladaada ugu dambaysa ee aada u jeedinayso qaybaha bulshada si loo xakameeyo faafista cudurkan ummad soomaaliyeed waxaan u jeedin lahaa cudurkan waa cudur jiro qofkii calaamadaha isku arko inuu dhakhaatiirta la xiriiro way fiican tahay inuu dadka ka fogaado cudurkan uusa faafinina waa muhiim wixii ilaahay keena markastaba inaan anaga aan ku kalsoonaanaa fiican cudur haddaa qarsatid adiga unbau ku qarsanaa taas horta dadweynahaan leeyahay isbitaalada iyo dhakhaatiirta waxaan leeyahay inay taxadarkooda ayagoo muujinaya inay dadkooda soomaaliyeed u gurmadaan isbitaalada xiran waxaan leeyahay waa in la furaa sida isbitaalka digfeer oo kaleeto yardameeli isbitaallo waaweynoo waxaa jiraan wadankeena ku yaala oo haddii si fiican loo qalabeeyo ama si fiican u shaqeeyaan wax badan ka qaban kara cudurka ayaguna inay kaalintoodii qaataan maantay soomaalidu u baahan tahay waxaan ognahay isbitaalada qaarna waa public qaarna waa brivate kuwa brivateka iyo kuwa publicaba ummadda soomaalida wada shaqayn jireen inay weli sidooda ugu wada shaqeeyaan laakiin ma dhahayna qofka dhakhtarka naftiisa halaago isagoo taxadarkiisa muujinayo asaga naftiisa maxayt ilaalinaya inuu dadka soomaaliyeed u gargaaro wax adiga aa haysid inuu qof walaalka ah u dhinto wax fiican ma aha in ay ayagana maxayt qaataan mas-uuliyadooda dowladda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa inay mas-uuliyadda caafimaadka ee dadka soomaaliyeed maanta waxaan ognahay cuduradan inay cudur aada loogu baabacay uu yahay soomaaliya awalba iska liidato annaga cudurada yaryara aan u dhammaan jirnay covid nineteenna inuu dhimasho kasii badan sameeyaa dhici kartee in dadka loo gurmado oo lees gacan qabsado maxay ganacsato dhakhaatiir culamaa udiin kulli cudurkan wuxuu dadka bulshada o dhan aa mas-uul ka saaran intaas ayaynu dhagaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aanu maanta ku gorfeynaynay halista cudurka coronavirus iyo walwalka laga qabi karo inuu si weyn ugu dhex baaho qaybaha kala duwan ee bulshada waxaan u mahad celinayaa martida barnaamijka ka qayb qaadanaysay oo kale ah doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay cudurrada neef mareenka doctor yaasiin axmed nuur oo ah madaxa kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya iyo hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda jasiira doctoresa luul maxamuud maxamed tan iyo intaannu mar kale barnaamij noocan ah ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo